barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo ad idinkaga imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatankii koob iyo soddonka mitriban efemiyada geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somali com
waa duhur salaasa ah bisha maarch waa shan iyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halka idinkala socodsiinaya maxamed cabdi sandheere iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idiin haynana waxaa dhegaystayaal ka mid ah arday wax ka barata jaamacadda muqdisho farceeda magaalada boosaaso oo isku abaabulay inay samaystaan inay sameeyaan wacyigelin kala duwan culuumiyo caruuriyo caaqiliin dhammaantood kay ku caweeye caafimaadka weeyo caafimaadka weeyo waan gartay goordho ee aad maqli doontaan sidoo kalena waxaa idiin soo socda waraysi sawir ka bixinaya waayaha nololeed ee dadka araggala ee ku nool magaalada muqdisho a waxbarashada markaan galaaska dhex fadhido waan xifdin jiray xaleedada igu daran waxaa ahayd xilliyada imtixaanaadka la qaadayo oo runtii u baahan dadaalkeeda iyo imtixaankii adigoon qoran karin imtixaanka in lagaa qaado
sidoo kale dhinacii suugaanta ayaan iyaduna meesha ka maqnayn adoon joogdaba ka jarin hadmaad jawaabi la jirada ka bobsi la jacaylka lawadaageela
cabdi jibaar alkhaliiji iyo heesta jamiilo goordho ayay idinku soo socotaa sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan inta uu socdo barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese waxaad kusoo dhowaataan warkii dunida
wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka ayaa talaadada maanta sheegtay in kooxdii koowaad ee dayuuradaha dalkaasi ay ka baxeen dalka suuriya tallaabadan ayaa timid maalin kadib markii madaxweyne valadimir putin uu shaaciyey in ciidankiisa in ciidankiisa badankiisu uu ka saarayo dalka suuriya kadib shan bilood iyo badh oo ruushku halkaasi howlgalla ka waday dayuurad xamuul ayaa ka duushay saldhigga ciidanka cirka ee himemim kaasi oo ku yaala gobolka galbeed ee laadiqiya putin ayaa isniintii shalay sheegay in inka badan in in badan oo ka mida ciidanka iyo qalabka milatariga ee suuriya ka jooga ay dib ugu noqon doonaan dalkoodii kadib markii ay si weyn u guteen howlihii loogu talagalay guddoomiyihii bankiga dhexe ee dalka bangaladesh ayaa iscasilay kadib markii la jabsaday akown xisaabeed dhigaal ah oo bangigaasi uu ku lahaa bangiga kaydka federaaliga ah ee ku yaala new york waxaana lagala baxay adduun gaadhaya ilaa koob iyo siddeetan milyan oo dollar bishii februari shanteedii ayaa koox budhcad ah oo dhinaca internetkahi ay weerarkii ugu daraa ku qaadeen iyaga oo isku dayaya inay xadaan ilaa hal bilyan oo dollar laakiin kumay guulaysan in ay lacagtaas wada xadaan
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba halkaad weli nagala socotaan waa v o a washington barnaamijkuna waa barnaamijkii dhallinyarada maanta ismaaciilow shalay adiyo cashuud markaad idaacadda wadeen waxaad sii dayseen wiil curyaana oo ku socda gawaadhida dadka curyaaminta ay ku socdaan oo dadaal dheer u galay sidii loogu fududayn lahaa dadka isaga dad isaga iyo dadka la mid ah inay maaragtay ay galaangal u yeeshaan meelo badan oo ay uga baahan yihin waxyaabaha qaarkood waayaha nololeed iyo dee say ula tacaalayaan iyo duruufaha hadba ka hor yimaadaha barnaamijkii ololihii buu waday gaar oo welibana ka fur albaabka ugu magacdaray aad iyo aad waan gartay gobollo kaleoo ee soomaaliya ama dhulka soomaalida degta ka midana ee sidoo kale way ka jiraan dadaalla noocaasa oo ama dad gudaha joogay ama dad qurbaha ka tegey marka maanta maxaad inoo haysaa maxamedow waxaan noo hayaa wiil la yidhahdo cabdifataax maxamed daahir oo isagu dhinaca aragga naafa ka ah kuna nool magaalada magaalada muqdisho ayaa wuxuu ka sheekeynayaa waayihiisii nololeed sida waxbarashada usoo bilaabay iyo sida ay haatan noloshu ku tahay marka wariyaheenna muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayuu u warramay bismillahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa cabdiqaadir waad mahadsan tahay sidoo kale farxad weyn bay ii tahay in aan la kulmo v o a aniga waxaan ka bilaabay waxbarashada dugsi sare waxaan uga baxay mujamac mulqura tacliimi iskuulkii ugu horreeyey ee burburkii markii laga soo laabtay laga aasaasay ayuu ahaa dugsi sare ah kadibna jaamacaddii ugu horreysay ee waddanka ayaa nasiib u yeeshay inaan noqdo ardaydii ugu horreysay kulli sharaac wal qaanuun ayaan meeshaas ka qaatay ee, Jaamacadda shahaado- Muqdisho.
jaamacadda muqdisho marka ee, kadib eh, waxaan waxbarasho eh, u aaday wadanka dibaddiisa intaan waxbarashada kabacdi aadin waxaan ka hor waxaan ka shaqaynay eh, waxaan lahaa civil society-ga bulshada rayidka bulshada rayidka marka waxaan aasaasnay eh, dugsigan hadda aan dhex fadhino oo dugsigii ugu horreeyay oo noociisa ah oo laga furo eh, magaalada magaxda eh, waddanka muqdisho la yidhaahdo dugsiga indhoolayaasha alnuur dadkii eh, iridada u furay ee adkeeyey baan ka mid ahayn marka isagaasaan maamul ka noqday labada kun sideedii baan meesha ka baxay markaasaan waxbarasho eh, ka bilaabay marka ugu horeysa eh, waxaa la yidhaahdo rehabilitationka ama sida dadka
dhaqan aninta dhaqan celinta oo de markii hore waxbarashadii hore waxay iska ahayd waxbarasho qofku eh, la oran karo waxbarasho qasab ah mar haddayna lahayn eh, facilitigii iyo eh, maxaanku adeegyadii Dadka aan waxbarashada kala dadka loogu talagalay cabdilfataax eh, intaan halkaa ka gudbin eh, dugsi saraa dhigatay eh, mujamac mulqura oo iskuuladii waaweyn xamar ka mida jaamacadda muqdisho aad dhigatay oo jaamacadii ugu horreeyey ka mida seed qof ma- ma- ma si gaar ah adiga eh, eh, cilmiga dadka aragga leh lagu barayo mase waxaad wax la qaadanaysa ardayda caadiga Eh, run ahaantii waxay ahayd eh, arrin aada u dhib badan oo adeygeeda iyo colayskeeda leh waxaan la qaadanayay asaagayga indhaha qaba Eh, runtii waxayna ahayd iyadoo daalkeeda iyo dhibaatada la qabo haddana qof muuqda oo ama galaaska uu ku jiro ama iskoolka ku jiro ayay ahayd laakiin dhanka kale marka laga feeriyo waxay ahayd eh, nasiib wanaag in awooddaas aan helo dad badan oo arintaas eh, iga saaciday ama i kaalmeeyena way jireen oo marka waxaan u fahmay waad xifdinaysa waxaa la akhrinaya meesha laga sheegayo maadaama inaad qortaysa kuu sahnanayn ha waxbarashada markaan galaaska dhex fadhido waan xifdin jiray xaladeeda igu daran waxay ahayd xilliyada imtixaanaadka la qaadayo oo runtii u baahan dadaalkeeda iyo imtixaankii adigoon qoran karin imtixaanka in lagaa qaado ee maamulka meesha ka jirana uunan qorshaha ku darsanaynin in ay jiraan dad noocaasa waxaa yeelay waxaana qofka keliya ee aragu ka maqan yahay ee waxbarashadan wadaagaya marka bolosiga ama siyaasadda iskuulka ama jaamacadda waxaa laga yaaba qorshe ahaan inaan ugu jirin dadka aragga dad leh lexaad le inay lexaadkooda ka maqan yahay inay waxbaraan hulan baa tagtay eh, eh, waxaad gashay iskuulka eh, dadkan loogu talagala ama sidaad ula qabsan lahayd Eh, maxaad wax ku baranaysa qalab caynka Eh, horta markii aan xagga tegay totally noloshu way ka bedelayd qalabka eh, wax lagu baranayo wuu tiro badan yahay waxaa ka mid ah tusaale ahaan eh, fartan la yidhahdo bareelka oo qofku uu baranayo taas waan bartay si xoog badan waxaa kale oo eh, la baranayaa combyuterka software combyuterka qofka la baraya combyuterka waxaa ku jira software scanin reader ah oo aan akhrin- akhrinaya akhrinaya oo qofkii uu awood u helayo inuu combyuterka waxa ku jira sida adiga u isticmaasho oo kaleeto inaad inuu isticmaalo Wa- waan gartay master baad ka samaysay hulan muxuu ku saabsanaa Eh, wuxuu ahaa conversation low an eh, markii hore eh, waxaan galay macad dadka lagu tababaro laba sano iga qaatay sanadkii hore waxaan lafaanteeda ayaan u baahnaa inaan noloshii hore bedelo oo noloshan aan la qabsado sanadkii dambena waxaan bartay sida dadka wax loo baro kabacdi waxaan ku wareegay jaamacadda lady university oo runtii jaamacadaha ugu cariiqsan ama ugu eh, mataqaanaa cimri fog ee waddanka ah bal inaad telefoonkan isticmaasho cabdifataaxow oo ab- aniga isoo wacdo bal tusaale ma naga siin kartaa qaabkaad u marto wallaahi eh, cabdiqaadir oo telefoonkan horta waa iphone caadi ah oo noocyada iphone-ka la isticmaalo marka awood maanta waxaa u leeyahay wax kastoo adiga aad telefoonkaaga ka samaysay hadduu noqon lahaa facebook internetka wax laga baadho
Zondag 13, 8 uur.
hadda Ontgrendel.
hadda Zondag 13, 8 uur 34.
hadda wuxuu ii sheegaa saacadda inay tahay eh, sideedii iyo soddon iyo afar daqiiqo subaxnimo luuqaddu ku hadlayo waa dutch ama netherland
8 uur 34. Zondag ontgrendel. Knop ont toegangscodeveld.
Marca, 0 voilà, van 6 even waarden gaan.
ingevoerd. Voor toegangscode Marca.
1, 2, marka koowaad laga in furaayo aanay u soo wacdo kale say suuragelaysa adiga vijf, magacaaga ayaa ii akhrinaya magacaaga hadduu akhriyo isaga acht, isaga furaayo marka Tien, magacaaga vijf.
marka magacaaga ayuu waxaan tegayaa meesha receipt callska aan meesha ku imaanaya zeven, acht,
waxaan markaas
zeven, eh, 0, 8, 5, 8, 5, 2, 2, 5, 5, 8. Contacten, recent. Kader oké.
haddaan kusoo wacay cabdiqaadir okay Thuis, Oké, geselecteerd.
zeker, ja, ja.
Abdul Kader oké.
Moet ik dat Uitgaand. Abdul Kader oké. Uitgaand. Abdul Kader oké.
haddaan kusoo wacay haddana waa very simple
waan gartay wuu garaacay dee waxaan la yaabay dee ninkani suu u garaacay isagoo telefoonkiisa markaa afkiisii baa ugu af dhajkan filaya inay tahay ayaa ugu seefgaraysan mobilka marka intuu saa usoo gargaraacay buu cabdifataax maxamed daahir wuuna arag la-yahay wax walba saas marka qaybta labaad ee biritaan filaya waayo kala duwanna inuu kaga sheekeyn doono maxamedow waan gartay waa- waan sugi doonaa haddii la yidhaahdo markaa ee
duhur wanaagsan dhegeystayaal,halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka dhalinyarada maanta dhalinyaro kala duwan oo wax ka barata kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda muqdisho faraceeda ay ku leedahay magaalada boosaaso ayaa samaystay urur ay ugu tala galeen in ay wacyigelin ku sameeyaan wariyaha v o a ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan ku eegaya ardada jaamacadda muqdisho qaybteeda magaalada boosaaso ayaa samaystay xaflad ay ku daahfurayeen barnaamij mutadawacnimo ah kaasoo ay ka samayn doonaan gudaha magaalada boosaaso si bulshadooda ay ugu wacyigeliyaan arrimaha nadaafad darrada ah iyo weliba in la helo biyo nadiif ah waxaa kala qayb galay dhammaan bahda waxbarashada jecel maamulka degmada boosaaso mas-uuliyiinta jaamacadda muqdisho madaxa akaademiyadda jaamacadda muqdisho maxamed cabduqaadir oo halkaasi ka hadlay ayaa bogaadhin iyo hambalyo u jeediyey ardada jaamacadda muqdisho gaar ahaan ardada kuliyadda caafimaadka run ahaantii hal abuurka leh ee ardaydu ay rabaan inay ku wacyigeliyaan bulshada qeybaha kala duwan ee bulshada ay ugu horeyso waxa weeye nadaafadda iyo in la helo biyo fiican in la helo ay ugu horeyso ciyaalka iyo sida habka loo barbaariyo qaar ka mid ah dhallinyaradii samaystay xafladdaasi mutadawacnimada ah islamarkaana bulshadooda ay wax ugu qabanayaan ayaa halkaasi ka hadlay waxaa la magacdaanay magacaan halkan ku xusan oo ah volunteer community health promoters waxaan ugu dhaliyey yani markaa aragnay bulshadeena iyo caafimaadka yani gaarka kaga jira wacyigelin la-aanta haysata taas ayaan ugu dhalisay annagoo fahansan cilmigii markaan baranay waxaan daruuro u aragnay inaan asaasno tiirkan cudurrada faafa ama si kale haddaan u dhigno waxa weeye kor u qaadidda caafimaadka si kale haddii aan u dhigno waxa weeye een, in la dheereeyo nolosha een, annagoo ka jawaabayna ama ka turjumayna dowrkayaga insha allahu tacaala waxaan jecel lahay inaan ka qayb qaadanno een, horumarinta deegaanka ha ahaato mataqaanaa ii sheeg cudurrada faafa ama ha noqoto bilicda magaalada kuwa ay gaarin waqtigii loogu talagalay iyo postnatal care oo ah keerka loo sameynaayo markay dhalaan kadib neonatal care oo keerkaa loo sameynayo ciyaalka sidoo kale waxaa muhiim ah inaan isdultaagno mawduuca child development horumarinta ciyaalka child development saan wada ogsoonahay qeexidda caafimaadka ee ay xibsatay hay-adda caafimaadka adduunka WHO waxay ku xustay in qofka bini'aadanka markuu u dhamaystiran yahay mentally physically and socially lagu tilmaami karo healthy gudoomiyaha jaamacadda muqdisho brofeor cabdulaahi sheekh cabdisalaan ayaa sheegay inay dadaal ku bixin doonaan ka jaamacad ahaan muqdisho fikir kasta ay la yimaadaan islamarkaana ay ku taageeri doonaan dhallinyaradana haddii la dhiirigeliyo oo jaanis la siiyo inay wax badan soo saarayaan ayna tuseen aad bay ugu mahadsan yihin waana ku faraxsannahay waxaana rajaynaynaa in qaybaha kale ee- ee jaamacadaha ee gaar ahaan jaamaca muqdisho kulliyadu way kala duwan yihiin kulliyadda waxbarashada ee maamulka iyo dhaqaalihii ee shareecada iyo qaanuunka barnaamijya saan oo kale ay usoo bandhigaan aad bay u fiicantahay oo bulshada wax loogu celinayo duqa magaalada boosaaso yaasiin mire maxamuud ayaa ardada jaamacadda muqdisho ballanqaad rasmiya u sameeyey isaga oo ay hareerihiisa taagan yihiin xildhibaan buruuj iyo weliba xildhibaan cali oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada boosaaso waxaan hadda ballan qaadayaa in jaamacadda muqdisho waddada loo soo maro aan ugu heli doono leyrarka
waana qayb ka mid ah horumarkaanu hadda boosaaso ka wadno muhiim bay noo tahay xarumaha waxbarashada inaanu gaarsiinno wax walba iyo wixii aanu ku taakulayn karno barnaamijkan ay la yimaadeen ardada jaamacadda muqdisho ayaa ah barnaamijka cusub qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoo si aadan ay u soo dhoweeyeen guud ahaan shacabka magaalada boosaaso وعين علومي وعروري وعاقلين دمانتود كيكو عوي عافي ما تكويو عافي ما تكويو أنا قونا فلونتير فإذا صعوتو في قيس دلكو baraarujinaysa bulshadu beegsanaysa baanahay beegsanaysa baanahay bulshadeeniyey
kuwaasi waxay ahaayeen ardayda jaamacadda muqdisho qeybteeda ama ballaanteeda boosaaso waxaana barnaamijkaasi noos diray waryaheena yuusuf maxamed yuusuf haatana dhinacii sugaanta waa heestii jamiila iyo fanaanka cabd- cabdijabbaar al khaliiji
jacaylku nafu jilaabtay jidaal jamaatu jarmaatay ku joogta jidko la jaadhay jiliya jilab ay dhex jeexday jacaylku nafu jilaabtay jidaal jamaatu jarmaatay ku joogta jidko la jaadhay jiliya jilab ay dhex jeexday Jibaaday adoon joogdaba ka jari hadmaad jawaabi la jirada ka bobsi la jacaylka labaadaagila adoon joogdaba ka jari hadmaad jawaabi la jirada ka bobsi la jacayl labaadaagila jamiila sida jamal qaaf la joogtay jiriyo jeega la jaatay jawaan joorada la jaartay judhaan araga jaleecay sida jamal qaaf la joogtay jiriyo jeega la jaatay jawaan joorada la jaartay judhaan araga jaleecay
jamiila iyo heesta cabdiqaadir cabdijabaar aan idhaahdee al khaliiji haddii aynu intaas kaga nimaadno halkaad kala socoteenna waa barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinka imanaya laanta afka soomaaliga ee v o a haddaad jeceshay inaad ka qayb qaadataan barnaamijkan fadlan fariimihiina noogu soo hagaajiya somali at v o a news dot com adoo ciwaan uga soo dhigaya barnaamijka dhallinyarada maanta haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii ciyaaraha waxaa inala socodsiinaya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha kulamo ka tirsan champions leaga gaar ahaan wareegga lix tobanaad ayaa caawa la ciyaari doonaa iyadoo kulanka xiisaha badan uu yahay kulanka atletico madrid iyo b s v eindhoven ay ku ciyaari doonaan gegada vicente caldron iyadoo la xasuusto kulankii ka dhacay waddanka holland ay labada kooxood ku kala dhammaysteen goolala'aan bareja iyadoo hadda ayay caawa kulankaasi ka dhacaya dalka sbain koox kasta ay doonayso in ay ka badiso kooxda kale bareejo goolal ah haddii ay ku dhammaato waxaa fursad ay u tahay naadiga b s v eindhoven oo soo gudbi doonta kuwaata faynalaha ama sidee dhammaadka champions leaga bareejo goolal la'aana waxay noqon doontaa inay rigoorooyan isla aadaan cid kastoo guulaysatana waa ay ka soo bixi karta wareegga lix tobnaad iyadoo u gudbaysa wareegga saddeedaad ee kuwaata faynalaha champions leaga naadiga kubadda cagta manchester city ee gegadeeda itihad stadium sidoo kale ku martgelin doonta naadiga dinamo cave iyadoo kulankii hore la xasuusto in saddex gool i gool naadiga dinamo cave lagu soo wudroonaaday mancity ayaa rajo wanaagsan ka leh inay usoo gudubto wareegga saddeedaad ee champions leaga afartaasi kooxood labada kooxood ee soo baxda waxa ay ku biiri doonaan kooxaha real madrid valvisberg benfica iyo baris in germany oo afartooda hore uga soo gudbay wareegga lix iyo tobanaad haddana diyaar ku ah wareegga saddeedaad maalinta brita ayaa kulamo kale oo xiise badan ay dhici doonaan oo kooxaha arsenal iyo barcelona ay dheeli doonaan yuventus bayan munichna ay ballansan yihiin kulamadaasi oo faahfaahsanna waxaad ku maqli doontaan xubinta cayaaraha ee maalinta brita dhinacayo dalka ingiriiska haddii aynu aadno naadiga leicester city ayaa horyaalka shan dhibcood oo nadiifa ku haysa iyadoo ay ka harsan tahay horyaalka siddeed kulan in la ciyaaro lana go'aamin doono cidda koobka ku guulaysanaysa leicester city ayaa gooli waxba kaga adkaatay naadiga kubadda cagta newcastle united oo dagaal ugu jirta in ay kasii mid ahaato kooxaha premier leaga sanadkan ka ciyaaraya kadib markii natiijooyin aan wanaagsanayn naadigu ay la soo diristay muddooyinkii ugu dambeeyey kana mid ah saddexda kooxood ee ugu hooseysa kala saraynta horyaalka dalka ingiriiska gegada king power stadium oo ay daawadayaal gaaraya ko iyo soddon kun siddeed boqol labaatan iyo afar qof ay ka soo qayb galeen ayaanan taageerayaasha leicester city kaniyadjabin kulankaas waxaana daqiiqadii shan iyo labaatanaad markii ay marayso ciyaaryahan okazaki gool labaale oo u dhaliyay nadiga kubadda cagta leicester city waana goolka keliya ee laiska dhaliyey kulankaasi intuu socday leicester cityna hamiga ay horyaalka ka lahayd sii weyneynaya tababare clario ranieri oo leicester city hogaamiye waxa uu sheegay in kooxaha tottenham hosbury arsenal ay weli yihiin kooxo fursad u haysta inay horyaalka sanadkan ku guulaystaan laakiin waxa uu tilmaamay kooxdiisa leicester city aan la dhayalsan karin inay rajadoodana aad u wanaagsan tahay tababaraha cusub ee nadiga newcastle united rava benates ayaa natiijo aan wanaagsan in guuldaraa lagu soo dhoweeyey kulankaasi ugu horreeyeen newcastle united uu hogaaminayay raval benates waxaa loo keenay naadiga newcastle united inuu ka badbaadiyo horyaalka qaybta labaad oo sanadkan aysan aadin oo uu ka shaqeeyo siday uga sii mid ahaan lahayd kooxaha premier leaga sanadka soo socda ka ciyaari doona leicester city ayaa hadda shan dhibcood oo nadiifa horyaalka ku hogaaminaysa waxaana soddon kulan oo ciyaartay leedahay lixdan saddex dhibcood tottenham hosber ayaa iskale konton iyo siddeed dhibcood arsenal konton iyo laba dhibcood ayay leedahay waxaase baaqi u ah kulan oo sagaal labaatan kulan ayay ciyaartay tababari antoni conte oo xulka dalka azurina waxaa la sheegayaa in uu qarka u saaran yahay inuu u wareego nadiga kubadda cagta charles antoni cont ayaa la rajaynayaa marka uu dhammado koobka yuure ee xilligan xagaaga soo socda dhici doonaa in uu xulka dalka talyaaniga tababarnimadeeda isaga tegi doono oo shaqada naadiga kubadda cagta chelse uu qaban doono horar soo baxay ayaa sheegaya in labada dhinac ay ku heshiiyeen in conte uu naadiga kubadda cagta chelse uu sii hogaamiya sanadka soo socda ana naadiga chelse oo sanadka soo socda ay adag tahay inay ka mid noqoto kooxaha champions leaga ciyaaraya ay doonaysaa inay boorkas ka jabto xilli ciyaareedka soo socda maadaama xilli ciyaareed aan wanaagsanayn sanadkan ay gudaha la gashay iyadoo laga soo ciribtiray ever kaabka ee champions leaga horyaalkana rajadeedu aysan hadda ahayn mid la sheegi karo dhegaystayaal xubintii cayaarahana halka ah inoo joog
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo xubinta ciyaaraha inala socodsiin halka kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo washington idinka imanaysa n maxamed cabdi sandheere aan weydiiyey bal n maxamed maanto salaasaa waxaa loo ballansan yahay gobollo badan oo maraykanka ah in doorashadu ay ka qabsoonto bal ilmisa gobol maanta aadaya ismaaciilo maanta shan gobol ayaa tegaya dadku ay u dareerayaan codbixinta doorashooyinka saddexda gobol ee ugu muhiimsan ee aadka isha loogu hayo waa gobolada florida illinois iyo ohio gobolada florida iyo ohio waxaa jira in senator ka socda gobolka florida mike rubio iyo guddoomiyaha gobolka ohio inay ka mid yihiin dadka murashaxiinta ah gobolka illinoisna waa gobol weyn oo naqaano gobolkii madaxweyne obama uu ka soo jeedo marka saddexdaa gobol aad baa isha loogu hayaa waxaana la leeyahay ninka ladhaa donald trump ee iminka hogaanka u haya xisbiga jamhuuriga iyo dhinaca kaleo hillary clinton inay labadooduba aad ugu sarreeyaan marka dadku waxay aad u eegayaan gobolka ohio oo laleeyahay john kasig waa guddoomiyaha gobolkaas inuu isku dayo inuu ka horjoogsado guusha donald trump oo isagoo halkaasi ku guuleysto taasi waxay si dheeranaysaa in maaragtay murashaxiintu ay sii daba jiitamaan waan gartay aad buu mahadsan yahay barnaamijka amuuraha maraykanka ee toddobaadkan ayaynu kaga bogan doonaa faahfaahinta la xidhiidha oo maanta bixi doona Een, haatanna heesta ay qa- ay ku luuqayso prince istahil ayaynu kusoo maqan
satirigu galadayo qofna kulama sibi karo saygan xalmadayo waxa tahay sabiyo ma satirigu galadayo qofna kulama sibi karo
qaashada jacaylkiyo saltaadiisii hawleed waan kaa seexdayo daday saldhigii naftan helay
qaashada jacaylkiyo saltaadiisii hawleed waan kaa seexdayo laday saldhigii naftan helay
codkaas prince istahil wuxuu gebagabo yahay idaacaddaydii duhurnimo maxamed cabdi sandheere anoo ismaaciil xuseen farjara iyo maxamed colaad xasan oo dhinaca farsamada ah ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intayn afarta galabnimo dib isugu soo noqonayno waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo kulantii dambe oo xiise leh
satirigu galadayo qofna kulama sibi karo
saygan xalmadayo waxa tahay sabiyo ma
satirigu galadayo qofna kulama sibi karo
saygan xalmadayo waxa tahay sabiyo ma
satirigu galadayo qofna kulama sibi karo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.